halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa cawaysnimo talaadaha bisha maajna waa koob iyo soddon sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo ay wada jir idinku soo gudbinayaan anigoo ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
dhammaan wixii shilal somalilan ka dhacay waxaa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ugu bata dhimasho iyo dhaawac iyo naafo intaba waa khasaaraha ay shiralka gaadiidka geysta wadan markaa maanta aase ka weyn oo somalilan haysataa mama jirta kaasi waxa uu ahaa fu'aad axmed xuseen la taliyaha wasiirka howlaha guud guryeenta iyo gaadiidka somalilan oo ka hadlaya khatarta shilalka wadooyinka oo maanta marti noogu ah barnaamijkeennan waa go'aankaaga qodobada kaleed barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida warbixinno kale oo iyaguna ka hadlaya dhallinyarada iyo khatarta shilalka waddooyinka waxaa intaasi dheer qaybtii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aynu ku eegayno dhallinyarada iyo waxaa maskaxdooda ku jira marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
wararka aan weli la hubinin ee ka imanaya dalka nigeria ayaa sheegaya in madaxweynaha dalkaasi goodlug jonathan uu telefoon u diray islamarkaasna uu hambeliyeeyey hogaamiyaha mucaaradka maxamed buhari inuu isagu noqday madaxweynihii xigay ee dalka shan iyo toban gobol oo laga tiriyey codadka dadweynaha ayaa waxaa ku horeeya hogaamiyaha mucaaradka xisbiga a p c maxamed buhari kaasi oo ku guulaystay dad gaadhaya afar milyan oo qof codkooda
wadahadallada barnaamijka hubka nuyukliyerka ee dalka iiraan ayaa galay saacadihii ugu dambeeyey iyadoo uu soo dhowaaday xilligii kama dambeysta ee loo qabtay in lagu soo afjiro mas-uuliyiin ku sugan magaalada lausan ee dalka switzerlan oo ay ka socdeen wadahadalladaasi ayaa waxa ay weli rajo ka muujinayaan inkastoo taxadar badan wakhtigan ay muujinayaan in qodobada weli la isku marila'yaha ay yihiin kuwa dhiman qodobadaasi waxaa ku jira muddada uu heshiiskaasi soconaya iyo xilliga cunaqabateynta dhaqaalaha laga qaadaya iiraan iyo waxaa laga yeeli doono haddii iiraan ay jebiso heshiiska la gaaray wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka shiinaha iyo ruushka ayaa rajo ka muujiyey in heshiiskaasi la gaari doono ka hor inta aanan la gaarin xilliga kama dambeysta ah walow xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerryna uu sheegay in weli ay harsan yihiin arrimo uu ku tilmaamay kuwo muhiim ah
dowladda iiraan ayaa beenisay inay hub u dirtay dalka yemen xilli ay jireen eedeymo badan oo loo soo jeediyey xukuumadda teheraan oo ku saabsan inay taageero dhanka hubkaa siisay xootiyiinta ka dagaalama dalka yemen wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegtay in dalka yemen ay gaadhsiisay oo keliya gurmad dhinaca gargaarka biniaadanimaha wakaaladda wararka ee xukuumadda iiraan ee irna ayaa sheegtay inaysan waxba ka jirin eedeynta loo soo jeediyey in iiraan ay hub u dirtay xootiyiinta ka dagaalama dalkaasi wakaaladda ayaa intaasi ku dartay in afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan marziye afkham uu sheegay in iiraan ay yemen gaadhsiisay deeq taasoo lagu qaaday diyauradaha nooca ay raacaan dadka rayidka ahi weli waxaa dalka yemen ka socda weerarada duqeynta dhinaca cirka ay wadaan diyaaradaha isbahaysiga ee sacuudigu hogaaminayo kuwaasi oo lala beegsanayo waa deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyahanada xuutiyiinta ee dalkaasi yemen hogaamiyaha guddiga milatariga ee maamulka dalka thailand ayaa sheegay in guddiga uu boqorka dalkaasi weydiiyey in dalka laga qaado xukunka milatariga ee hadda saaran kadib markii dalkaasi uu ka dhacay afgembi sanadkii hore ra-iisul wasaaraha dalka thailand prayuth jan oja ayaa warbaahinta ka sheegay in boqorka waa huthmal adulyadey uu go-aan ka gaari doono in dalkaasi laga qaado xukunka milatariga ee saaran waa xukunka milatariga ee dalkaasi thailand ka jira ayaa awood ballaaran waxa uu siiyey milatariga kuwaasoo gacan adag kula macaamilay hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo kuwa kale ee iyagu mucaaradka ah sidoo kalena bulshada ka mamnuucay inay sameeyaan wax dibadbaxa weli waxaanan jirin sharci faraya in dadka rayidka ah lagu maxkamadeeyo maxkamadda milatariga ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi thailand ah yuglok shinwatra ayaa xilka looga qaaday amar ka soo baxay maxkamadda bishii may ee sanadkii hore iyadoo afgembigaasina uu ka dhacay dalka thailand uu yahay kii laba iyo tobnaad siddeetankii sano ee ugu dambeysay
cawaysiin wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga waxaanaad ka dhegeysanaysaan idaacadda v o a ee magaalada washington kadib markii dowladda turkigu ay soomaaliya howlo bini aadannimo ka bilowday waxaa sidoo kale ay mashaariic ka fulisay meelo ay ka mid yihiin caasimadda soomaaliya ee muqdisho mashaariicda waxaa ka mid ahaa dayactirka waddooyinka sida waddada makaal mukarama haddaba dib u habayntan wax ma ka beddeshay habsame socodka gaadiidka mase yaraadeen shilalkii magaalada ka dhici jiray wariyaha v o ed ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan inoo haya magaalada muqdisho oo ah magaalo aad u ballaaran ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxaa aad ugu soo badanayay gaadiidka kala duwan kadib markii magaaladu kadib markii magaaladu isbeddel xoog leh laga dareemay oo xagga horumarka ku saabsan waxaana dib loo dayactiray waddooyinka qaar gaar ahaan waddada maka almukarama oo ay dib u habeeyeen hay-ado ka tirsan dowladda waddanka turkiga dib u habeynta waddadaasi maka almukarama ma tahay mid darawaliintu ay faa'iido ay kala kulmeen mise waxaa ku batay shilalka iyo isku dhacyada gaadiidka waxaana arrimahaasi aan kala sheekaystay qaar ka mida wadayaasha gaadiidka ee magaalada muqdisho waa kan maxamed abuukar sheekh nuur oo ka mid ah darawaliintii muddada dheer ka dhex shaqaynayay magaalada muqdisho waxyaalo badan oo isbedel ayaa jira waxaa jira maxay dhahaan turkiga soo wadada u sameey wadda wuxuu kasoo bilaabay elaboorka wuxuu ku keenay ex degadii hore wax kale hadda wadda uu sameeyey ma jirto waddooyinkii uu sameeyo haddana ka dhigi streto micnaha cariiri aan baabuurta aan kala qaadin iyadoo ah haddana waddooyinkii qof la arka maarta oo hoteella oo haddana waddooyinkii ay sii xirteen oo meeshii haddana baabuurtii meeli aada malas wax hadaad shaqa aadid laba sac waxaad ku jiraysa safaad ku jiraysaa isbedel noocaas maarta ayaa yimid oo cariiri galeena oo cariiri cariiri geliyeen cariirin geliyeen waagii hore maarta ayaan ficina hadda cariiri aan ku jirnaa xagga waddada ah markaad fiiriso kale waddada maka almukarama oo kale waa waddada dayactirka inta badan lagu sameeyo oo kale marka waddada hadda aad tilmaamayso oo kale waddadaa miya waa waddadan hadda aan idin sheegayo waaye waxa cariiriga keenay hadda teeda kalena waxa waaye marshibiyadihiina maarata waa la soo yareeyey ebel wuxuu baaxaduu lahaay waa la soo yareeyey marka hadda waxa waaye cariiri iyo nus ayaan ku jirnaa xagga waddooyinka ah xagga shilalkaoo kale ka waran xagga shilalka haddau zaa'idaba ebel uu fiicnayo maxaa saa'idiyey waxaa zaa'idiyey waddooyinka dartooda sababto meelal badan maarata oo la xerxeray maarata ay jirta baabuurtii hal waddadaan maka almukarama iskugu tegayaan sidoo kale qaar ka mida darawaliinta ayaan wax ka weydiiyey shilalka ama waddooyinka tan iyo markii isbedelka oo ku dhacay muqdisho magacawlan zakariya cismaan maxamed sakriye waddooyinka muqdisho qaar ka mida dib habeena lagu sameeyey turkiga ayaa in badan oo ka mida dib u dhisay ka warran tan iyo markii la dhisay maxaa isbedela wallaahi isbedel weyn ayaa ku imaaday waynan ku mahadsan yihiin walaalaha turkiga hadda jidka ugu isticmaalka badan ayay noo sameeyeen waxaan rajeynaa laakiin jidkaas jidkan elboorka tagaayo maka almukarama soo maro ilaa iyo dekadii hore duuqda ahayd marka ilaa iyo waxay sameeyeen ex control afgooye aada iyo aad ayaan ugu najaxnay wayna ku mahadsan yihiin waxaan waxaana kula tali lahay inay inay noo ballaariyaan waddooyinka inta ka haray ay dhisaan maadaama gaadiidley aan nahay waa meelaha qaar jididkan hadda aan kuu sheegaye waa aada iyo aad u fiican yahay laakiin haddii noo sii ballaari lahayn way kasii fiicnaa lahayd ha laakiin shilalkaoo kale ka warran waddooyinka hadda waxaa laleeyahay waddada maka almukarama oo kale isbedelaa ku dhacay cariiri badan baa yimid gaadiidkiyaa batay maxaa isbedelkaas keenaa is leedahay wallaahi isbedelkaas waxaa keenay horta dadkii jidkaan fiican ma qabin good iyo doon oo ahaa jidkii waktigii hore marka waxaa keenay dadkii oo gawaari badan oo waddooyinka jiifta arkaysa oo u gadoontay oo Ah, de- ama waa- xamuul ah oo ama een, dadka ti- teoriga ka xun da- qof wal baabuurka inuu barto baabuurka ku barto qof wata arkaysaa marka dadka aadi iskale maana jidka ma xumo highway-yaa jira adduunka shilina kama dhaco marka qofka darawalnimo xumaa keentay maahane ma keenin shilalka miya xagga shilalka xagga shilalka markaan ka hadalno ayagoona qofki soo marin iskool soo dhigan oo baabuur wadooga soo baran oo teoriga soo baran sida loo kala leeyahay hadda waxaa arkaysaa baabuur dhinaca inuu kaa baasa la rabo dhinac kale kaa baasayo marka qaladka dadka shakhsiyaadka baabuurta wataa keenay ee waddada maaha leedahay ee wadada ma aha wadada adduunyadoo dhan wadooyin fiican ay wada qabaan shilalkaana inta ka dhacdo ma ka dhacdo marka marka shakhsiyaad sidee sidee marka loo xakamey karaa is leedahay si ay shilalku ay u yaraadaan oo kale waxaa lagu xakameyn karaa ani aaminsanahay dowladdu inay iskoolaadka badiso qof walbo inay leysin qaadato dadka q- badankood boqolkiiba sagaashan qof leysin wato ma jiro marka dhibka wax keenaya waa shakhsiyaadka baabuurta wato baabuurkaasoo qaadana baabuurkan ku bartay aan aan magaalada ku aada maahana ma keenin jidka jidkan waa adduunyada jid sideed jid toban jid isla socotaa la arkaa layskumana dhaco marka meelaha waxaa waaye dad shakhsiyaadka baabuurta wataa keena dhibka Een, waddooyinka muqdisho oo kale way ballaaran yihiin hadda een, waddooyin kaleo aada u burbursanaa jira sida wadnaha oo kale soddonka een, ilaa warshadaha afarta waddo ugu waaweyn maka almukarama keliya hadda ka muuqata waxa dib u habeen lagu sameeyey kolley waxaan aniga hadda maka hor dhacayo kolley turkida ayagaa qorshahooda wataan laakiin waa rajeynaya inay noo sameeyaan halkaas hal- halkaas allahan haddii ku ekaadan ayagaba waxba inay inaysan waxqabadkooda buuxin ayaa meeshaas ka muuqanaysa Ee, sidoo kale weli darawaliinta ayaan wax ka weydiinaya waddooyinka iyo waxay iska bedelay magacaada ismaaciil cabdi xuseen Een, ismaaciil waxaa ka mid tahan ragga mootooyinka ee mootooyinkana ee, sanadkii ugu dambeeyey aada ugu soo badanayeen magaalada muqdisho oo kale ka waran bal dhinaca mootooyinka oo kale waa sax mootooyinka aada iyo aaday u bateen laakiin waxaa kaleetoo jirto in gawaaridan ay aada u badatay wadooyinkiina ay isugu yimideen hal wado oo markaas ay sameeyeen turkiga iyada naftirkeeda oo haddana in badan shilal keento oo meelaha qaar ka xiran oo baabuurtii hore iyo gadaal hal meel ay isula isticmaalayaan saas darteed ay shilal ku imaahayaan laakiin waxaa hadda ay beela ku ahled inay wadooyinka kale xagga shilalka oo kale ka waran dhinaca mootooyinkan eh, bajaajka loo yaqaan oo kale oo waxaa la yidhaahdaa een, mootadii markay soo badatay een, xagga isbedel oo oo maaragtay sicirka oo kale tagaasida hoosay u dhaceen baa la yidhaahdaa waa qasab mootada qof walbaa iska gadatay ase waxay u dhiibatay ninkiiba wada yaqaano oo marshe ma geli kartaa le magaaladan laysaga soo deeyay iyagoo tale keliya taasna waxay sahalleeba shilka inuu bato waxaan arkaynaa mootooyin badan oo shilal ah oo iyo gaadiid isku dhaco oo maaragtay dadki saaraa dhibaata ka soo gaarto qaabkee marka een, arrimahaas looga hortegi karaa oo isleedahay eh, shilalkan waa loo yarey karaa maadaama mootooyinkuna aada u soo bateen waxaa loo yeeli karaa in loo sameeyo iskool weydo oo lagu barto mootooyinka darwalnimo looga soo baxo ama lagu qaato kaar oo ah haddana dhalinyaro yaryara aada ugu badan oo aada maaragtay xataa da-dooda u yar tahay ragga wada haa taas hataa haddii kontarool loo yeesho oo dadka yaryar iyo laga reebo waa yaraahayan shilalkooda
magaalada muqdisho oo ay dhex maraan afar waddo oo waaweyn ayaa laga dayactiray waddada maka almukarama waxaana weli burbursan waddooyinka kale ee magaalada halbowlaha u ah sida waddada wadnaha soddonka iyo jidka warshadaha waxaana inta badan gaadiidku ay isugu yimaadeen waddadan maka almukarama oo aad ka dareemaysid cariiri fara badan waxaana arrintaasi ay keentay in shilalku ay kusii kordhaan waddada maka almukarama axmed xasan colaad v o a muqdisho
habeen wanaagsan mar kale haatanna deegaanada puntland inkastoo wadooyinka qaarkood la dayac tiray deegaanada puntland haddana khibradda wadayaasha baabuurta oo yar tayada baabuurta suuqa la keeno oo xun iyo shuruucda oo aanan hormarsanayn ayaa waxa ay keentay in shilal ay ka dhacaan wadooyinka kuwaasoo galaafta caafimaadka iyo nafta dad badan wariyaha v o eda ee boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintaasi ka hadlaysa arrimaha jidadka wadooyinka puntland iyo caqabadaha wakhtigan ka jira waxaa inooga soo dirtay boosaaso korarka gaadiidka dadweynaha ee ku dhaqan deegaamada puntland ayaa aad u soo kordhaya sannadahan dambe waxaana muuqata in dhallinyaro badani ay shaqo abuur ka heleen kadib markii ay gaadiidkaas u adeegsadeen in ay dadweynaha isaga goosha magaalooyinka dhexdooda iyo gobollada soomaaliyaba ay ku daabulaan horumarka gaadiidkan oo ay dhallinyaro badani ka faa'iidaysteen ayaa waxaa barbar socda khasaare gaadiidkaas ay kala kulmaan kuwaas oo u badan shilalka mararka qaar kood ka dhasha safarada magaalooyinka gudahooda ah kuwa laamiga dheer ee u dhaxeeya boosaaso iyo gaalkacyo sababaha shilalka caynkan oo kale ah ayaa dadka qaarkood waxa ay u aanaynayaan in dhallinyarada qaarkood aysan khibrad wanaagsan u lahayn wadida gaadiidka iyo shuruucda wadooyinka muxuyadiin cabdirisaaq xaaji cabdi oo ka mid ah dhallinyarada mihnadaha dareewalnimada ku shaqaysta ayaa v o a uga waramay caqabadaha dhallinyarada ka haysta khibrada la xiriirta dhinaca wadista gaadiidka inkastoo isagu sheegay inuu muddo sannad ka badan uu gacanyaro ka ahaa gaariga iminka uu wadaha ka yahay muxuudiin cabdirasaaq xaaji cabdiweleydhah aniga labaatan iyo afar baabuur waxaan wadaa baabuurka loo yaqaano waaraad oo wiish leh tikaddan wax kasoo dejiyaanimarka laba sannaan ku shaqaynayaa marka waxay igu qaadatay adiga in sanad iyo laba bilood inaan gacanyara ahaadoon kale fahmo birtii haddaan gaadiidka nacamta aan wadada ka socon karanaan si fiican nacamtaan ugu xajin karo iyo hadday bir ahaan ay noqoto basaan u difaaco waxay igu qaadatay sanad iyo laba bilood gartay bal ka waran dhinaca kale haddii aad eegto dhallinyarada da'da yar ee wadayaasha gaadiidka ka ah iyagoon xirfad fiican u lahayn arrimahaasi mayse khatar ku ahayd khatar waxay ku tahay macalaa bulshadaay ku tahay iyadoo shirka kadib macalaa marka laga soo gudbo wadooyinka iyo aduu dadka gaadiidka khatar bay ku tahay maadaama iminka baashaa dhikalada ah marka qofkii dadkii yaryar iyo waaweyn iyagoo waddadii aana ku hayn karayn baa laiskaga soo dhiibaya shilalka ugu badanna baashaasaad iminka keenta midda kale waxaaba laga baabuurta waaweyn iyagaaba ka khatar badan ba iminka markii hore waxa la soran jiray waaweynkaa khatarah laakiin iminka iyagaaba khatar ah waa gartay qaar badanoo saaxiibadaaya ma kala talisa dabcan magaalada ka shaqaysa adigu in arrimaha inay khatar ku yihiin oo marka hore xirfad u yeeshaan darawalnimada kole qaar badan waan ku dhaliyey macala aniga laftirkayga markaan fursadaan u leeyahay ambaro way jirtaa baabuurta yaryar welibana ha way jirtaa iyagoona baran way jirtaa inay bartaan oo wadooyinka sayidka qofka isagoona ku hayn karin ayuu awoodaya nacamtan waa iska hindiso baabuurka wado waa garta baabuurta ugu badanoo hadda ay wataan dhallinyaradu ma kuwa ay ku shaqaystaanba ma kuwa xaragaa maxaad ku tilmaami lahayd walaa imika wixii wax iska dhex galeen shaqaiyo xaraga waa iska galeen baashan baalyaro waxaa jirtaa heegan la yidhaah xaraga iyo shaqaba loo isticmaalo dadka imika dhinac loo qaadaba male kol waa ku beriisaynayaan kol waa iskaga xaragoonayaan marka waxaan kuhi khatar baashaasa aad u ah inta badan dhallinyarada ku shaqaysata mihnada dareewalnimada ayaa lagu tilmaamaa in ay yihiin kuwa aan dhammaysan waxbarashada sidaasi waxaa v o a u sheegay gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga puntland maxamed caydiid jaamac waxaana uu dhalinyarada ugu baaqay inay bartaan xirfadaha farsamada gacanta dhallinyaro fara badan oo gaadiidka darawalla ka ah arrintaasna waxaan isleeyahay waxaa sababka ah marka ay dhallinyaradu darbaaf noqdaan oo ay waxbarashada ka haraan ayaa dadka waalidiintooda ah waxay u iibiyaan gawaari ay ku shaqaystaan taasina waxay dhibaato ku keentay runtii isu socodkii wadooyinka sababtoo ah ninka dhallinyarada ah oo aan runtii gaarin heerkii mas-uuliyadda uu ku maarayn lahaa shaqada uu hayo in aanu maarayn karin marka ay duruufo yimaadaan ama ay gaari isku dhacaan ama ay gawaari isku xarimaan uu markiiba gacanta soo roganayo ama uu dagaal bilaabayo waa gartay maxaad kula talin lahayd marka waalidiinta dhallinyarada da'da yar ama labaatanka sano ka yar gaadiidka u dhiiba waxaan kula talin lahaa inay arrintaas ka daayaan oo ay u raadiyaan dhallinyarada shaqooyin kale inay ganacsiga geliyaan inay shaqooyin kale ay qaban karaan sida farsamada gacanta inay waxbarashadoodii kula tacaalaan oo dib ugu celiyaan arrintaas ayaan kula talin lahaa qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa walaac ka muujiyey shilalka wadooyinka iyo gaadiidka inta badan ay wadaan dhallinyaro da'doodu ay ka hoosayso labaatan sano cabdifatax waare haddii aan fiirino baabuurta yaryar oo kale waxaa dhacda in dhalinyaro inta badan dhalinyara wada kadibna dhalinyaradaasi waxa laga yaaba inay ku socdaan xawaare aad u sarreeya kadibna laga yaaba inuu kala dhaco qararka baabuurta ugu badan oo dhacda waa baabuurta qaadka waayo waxay ku soconayaa xawaarihii loogu talagalay baabuurka in ka badan shilalka waxay ugu badan oo dhaca waxaa weeye salaad subax ka bacdi amba habeenka nuska dambe waayo habeenka o dhan buu soo socday markii uu daalay waxay ahayd inuu seexdo laakiin wuxuu is leeyahay masaafada soo yare waqti ama aribu sidaa baabuurta ugu badan ee dhacdana waa baabuurta rakaabka ah wada halkaa nafba iyo naf iyo hanti iyo maalba waa ku leedan gaalkacyeela boosaaso haba ugu badnaatee boosaaso ilaa iyo qardho inta ugu badan weliba inta ka sokaysa alxamdulilah ilaa boosaaso buuraha waaweyn meermeerka waadna garanaysaa dee dallacdaha nin kasta baabuurka lacag buu kala baxa isagaana kaxaysanaya markuu bartayna waxa laga yaabaa inaanuba iskuul u baran ama aanu aqoontii lahayn magacayga waxaa la yidhahdaa maryan siciid maxamed waxaa arkaysaa ilmo yaryar oo da'dooda haddaad fiirisid aysan gaarinba shan iyo tobankiiba waxa ku kallifa baan aad isku weydiiyaa da'dooda aysan shan iyo toban gaarin hooy waa qalbi jilicsan tahay si ay ilmaheeda u dhacsato ama ilmaheeda ay tahriibta uga badbaadiso u mashquuliso ayaa waxay sameeyeen hooyooyinka qaybtood fikir ah inay tagsi u gadaan ilmahoodii taasi ma xumo oo waxay ugu talagaleen inay ilmihii ku joojistaan oo gawaarida badanaa waxaba lagu magacaabaa magafe iyobay ku magacaabeen markay cusbaayeen dadku fa taasina faadume waxay keentay in hooyo walba ay tiraahdo wiilkayga waxaan usoo dejinayaa b l kadib markii tiri hooyo walba wiilkayga waxaan usoo dejinaya b l magaaladii waxaa ka tira batay gawaaridii beelada ahaa ha bataan ma xuma xaajiyadaa yimi oo iyagana dhikalooyin la yidhaahdo oo iyagana dhibaatadooda wata tagaa sidaas kala duduwan oo magacyadooda kulligooda watabaa yimi fa taasina waxay ka qayb qaadatay inay gawaaridii wada wadaan dadaan xirfad u lahayn tusaale ahaan magaalada boosaaso markaad gaari ku wadatid wayba dhacdaaba bal ka warran maxaad aragtaa maxaa kula kulma anigu hadda waan wadaa gaari waxaa ila kulma dad garawaaridii wada oo kugu soo galaya sbiid aan inaba caadi ahayn oo magaalada dhexdeeda loogu talagelin oo saydkoodii aan haysan taasoo kale waxaa shaqo kule wasaaradda gaadiidka inay tiraahdo wadooyinka ee xaafadaha ku dhex yaalla wadooyinka magaalada dhexdeeda ah sbiidkaas lama dhaafi karo taasna waxay imaanaysaa qof walba hadday dowladdu samayso inay qaraamo ka qaado war iyaguna askartaas baa lacag ka helaya oo waxay noqonaysaa wax ay shaqo iyagu abuurteen maxaa la yidhaahdaa waxaana yaraanaysa dhacdooyinkan iyo maxaa shilalkan badan baa yaraan sanadihii u dambeeyey waxaa magaalooyinka waaweyn ee puntland laga hirgeliyey wadooyin waaweyn oo dhex mara suuqyada iyo xaafadaha kuwaas oo la odhan karo waxa ay hoos u dhigeen saxmadda wadooyinka iyo shiralka mararka qaybtood ka dhici jiray gudaha magaalada hase ahaatee waxaa muuqata in weli ay caqabadi ka jidho dhinaca wadayaasha gaadiidka faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada gaadiidka ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ee dhadhaaba ayaa isugu jira gaadiid waaweyn iyo mootooyinka saddex lugoodlaha ah waa saddex lugleyda ah ee ganacsatada ay adeegsadaan wariyaha v o eda ayaa khatarta mootooyinkan ay ku hayaan dadka shicibka iyo wadooyinka adhada iyo wadayaasha mootooyinkaasi waxauu ka waraystay xasan cabdi kahye gudoomiyaha ururka milkiilayaasha mootooyinka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab bismillahi raxmaan raxiim mootooyinka markay bilowdeen kadib adi hal sano kadib waxay samaysteen urur ama macnaha maamul gudoomiya gudoomiye ku-xigeen taasay oga dan lahay macnaha inay dhibaabkooda iyo waxyaabihii lasoo darsay ay ku xalistaan ilaa iyo xilligan xilligii la asaasay ilaa haddana waxaan aaminsanay wax badan inay qabteen oo ama dhanka bulshada ahaato ama dhanka dowladda aan la joogno ahaato waxyaaba badan baan macnaha u qabanay waan arrimahanaga macnaha danahanaga uuna khuseeyo ma garata maxaa caqabadood isleedahay ayaad kala kulantaan guddigiinan tani horta inta badan shilka hadda ugu badan dhibka aan xaal badan baan ka garnay shil badan baa jira oo dhaca xataa mootaley baa isku dhacda baaburey baa isku dhacda waxaasoo dhan waxaa naka hadda na khuseeyo oo macnaha nalagu soo celinayo waanu kaala xalinaa anakoon booliis iyo meel kale iyo xero dowlada aadin baan anaku xalinaa dhaqan soomaali ahaan baan ku xalinaa saasaan ku xalisana arrimahanaga dhibkan macnaha nasoo gaara shilalka naga soo gaara dhanka shilalka oo kale markaan usoo laabano dadka waxay ka cabanayaan in sidii mootooyinka ay u bilowdeenba shilku shilalku dhacayaan ay bateen horta shiisiiba ifo waqti dhow bay mooto ku bilaabatay waxaa ku bilaabatay aqoon weyn looma lahayn xagga bulshada iyo daarwaliintaba labadaba midna aqoon ma lahayn shilkuna ugu badnaa zaa'id laakiin xilliga kadib waa la bartay shilkuna hadda ugu yaraaday
laakiin dadku waxay leeyihiin shilalkii waa bateen dhaawacyadii waa bateen maxaad u leedahay shilalka waa yaraadeen way jireen waqtiyada aan bilaabana way jireen shilku u badnaa dheyli waxaa laga yaabaa labaatan shil ama soddon shil inuu dhaco oo xataa mootarada laftigooda ay macnaha shil isla galaan laba mooto isku dhacaan bulshadii kaleta ay ku dhacaan baabuurta ay ku dhacaan laakiin hadda waa la bartay xataa makaanig ma jirin waaga iyadaa xataa makaanig baan yeelan ma garatay
ma jiraan tababaro aada u samaysaan mootooyinkan ama darawallada mootooyinka wado maya ma jirto qofka mootadiisa asagaa baska looga soo dejin asagaana loo dhiibay xataa wax la talinaya male si oo la dhacay markaa dambe ama way ka jajabay ama waa baranaya ma garatay intee aada og tahay tiro intee leeg yaa ku dhimatay ama aada isleedahay way ku dhaawacantay shilalka mootooyinka
leo horta dhimashadu waa hal qof halkaa qof oo macnaha ay sababteedu ahayd baabuur inta badanna dee dhalinyaradu saadka iyo jidaadka qaabka loo galay iyo way ku adagtaa ma garata marka shilka waxaa sababay mootada mootada waxay ka soo baxaysay meel laaba baabuurkana wuxuu haystay highway marka waxaa la rabay inay istaagto mootada mayna istaagin taas horta waa aqoon la-aanta koobaad haddaana mootaley mootaley ayada wax jiid ah oon shuqul ku leenahay iyo wax saadoon garanayno iyo wax macnaha bakin oon garanayno ma jiro most of them intanada badan waa saas marka halkaa qof waxaa sababay baan dhihi karaa mootada haddii ay mootada ay meesha ay ka soo baxayseen oo ogtahay meesha ay galayseen oo ogtahay waxaa imaan lahayd qofkii waday baabuurka iyo qof kaleeta ay moota wadaba inay kala daadaan hase ahaatee dee wax qoran baa jiray wuu dhacay shilkii hal qof baan ogahay waxa dhintay dhaawaca wuu badan yahay hase ahaatee tirakoob ahaan haddaan iska qiyaaso xilliga bilaabtay iyo xilligan waxaan malayaa oon u malaynaya inay dhowr kun ay kor dhaafayaan sababtoo ah dumar baa jira xataa dad lugabeelo curyaaba baa jiraba culusna dhaawac fudud iyo dhaawac culus isku jiraan marka dhaawaca mootooyinka xaqiiqan way badan yihiin alaana hadda lasii aan wadnana aan shaqada ku jirana shilku maalin maal ka dambaysa wuu imaanaya laakiin sidii hore ugu dhaamaa boqol kiiba boqol maxay kusoo kordhiyeen yaad isleedahay xeryaha mootooyinkan kusoo badanaya maalinba maalin ka dambaysa
horta wax badan oo faa'iida ay kusoo kordhayeen dadku dhanna dhibkayga ka sheeganayaan dhanna faa'iidadeeda faa'iidadeeda ayaa badan sababtoo ah isu socod ifo ma jirin qofkii hadduu maskixiyan ka damco inuu aado xaafad dariskiisa ah mooto anaga kontin buu iska bixinaya waxaan sahalay isu socodkii bulshada iyo isdhexgalkii bulshada iyo isbooqashadii bulshada awal taxi baa shaqaynaysa taxi waxay ka kacaysay laba boqol iyo wixii ka sarreeya qaxootina waa joognaa dee laba boqol kama go laba boqol waa reer dhabiilka marka waxaan aaminsanahay in aan wax badan bulshada ku soo kordhinay oo hadda haddii aan hadda dhana saacadaan aan dhana shaqo jojo ma samayna ifo wax isu gudbayaa inay jirin ayaan anigu aaminsanahay qof qof soo boqon karo isu jirin marka wax weyn oo weyn oo weyn ayaan u qabanay ifo ma garatay
laakiin dad badan waxay leeyihiin dhanka ammaan darrada ama waxyaabahan way ka qayb qaataan ayadana ka hor warniga horta ammaan darrada sidaas ka jirta laakiin hadda mooto nin shaqaysanayo shaqo ku jiro oo macnaha bariiskiisa la soo baxayo oo si xalaala inuu shaqaysan rabo mooto fuulay anuma aaminsanin inuu galayo macnaha burcadnimo iyo waxaan loo baahnayn ma garata marka waxaan aaminsanahay intooda badan inay dad xalaala yihiin
maxaad u malayn kartaa in lagu yareyn karo tiradan mataqaanaa dhaawaca ama dhimashadan dadka soo gaaraya marka laga hadlayo shilalka ay geysanayaan mootooyinkan horta wax walba horta markaad barato sidii horead ku ahayd waad macnaha waad ka fiicnanaysaa isbedel weyn baa ku yimid xagga waxbarashada waagii hore barasho la-aan baa jirtay ninku asagoon aqoonin yaa loo soo gadaya boqolku maa loogu soo gadaya waxaa lee wataa mootadii ninkii marka wuxuu isleeyahay bal macnaha dhayri fuurkaa la soo bax laba qof u qaada saddex qof u qaada saasaa dhibka imaanaysa asagoon aqoonin laakiin hadda sanadahan dambe shirku waa yaraada dadkuna way fahmeen mootooyinka ma fahamte maadaama uu wax aad bilowda haddaad fahamtana wax wuu yaraanaya shilkuna wuu yaraanaya waagii horena aqoon la-aan iyo waxyaabahaasaa koosgareen macnaha in macnaha shilku ay bataan
markaan ka soo tagno shilalkii iyo dhibaatooyinka ay geysanayaan bal mis leedahay mootooyinkan shaqa yay u abuureen dhalinyaradii xeryaha qaxootiga ee shaqa la-aanta ahaa shaqa badan ba loo abuuray sababtoo kuwii qowdaadiga ahaa ee jakoraaga ahaa meelaha iska tatagnaa ee qaadka cunayay ee xaafadda intay ku noqdaan ama duqda ama duqa dhibaya lacag iyo qaadna si dhahayay ayaa shaqay soo ordaya xreer xataa waxbayn ugeyn naftooda ayay ku noolaadeen ma garatay marka shaqa abuuris badaan badaan badan bay hadda mootooyinka hayaa ma garatay xataa dad waxaa jira aan ayagu mooto wadan karin oo la wado oo macnaha laga kiraysto marka kii iska jiifay wuxuu arkaya nin keyrkii oo macnaha shaqaysanaya ama kiro ku wado ama kuwooda asaga ha lahaadee marka waxyaaba badan baa macnaha waxba lagu soo kordhiyey macnaha dhanka dhallinyaa
kaasi waxa uu ahaa xasan cabdi kaahiye guddoomiyaha ururka milkiilayaasha mootooyinka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo u warramay wariyaha v o e da dhadhaab aadan xasan tarax dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaya in habeenka khamiista aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinno kale oo ka hadlaya dhallinyarada iyo khatarta shilalka waddooyinka deegaanada soomaalida ee hamoogaanina haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii hooyo iyo fanaanka cabdirashiid cali xamari
kaalintada wacan lama buuxin karin fi iyo ulayl alla kuma tusey kaalintada wacan lama buuxin karin fi iyo ulayl alla kuma tusey stiya naaskaad abtiyo horseedkaaga wacan baan la hori karayne odan waxaad ka tahay haybad iyo aswur iyo himil wacan oon la heli karin adigaan had iyo jeer buguuhamiyo booskaaga wacan buuxin karayay hooyo
codkaasi baxsan ee cabdirashiid cali xamar iyo heeska hooyo intaasi haddaan kaga gudubna haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaa barnaamijka toddobaadkan marti noogu ah fu-aad axmed xuseen la taliyaha wasiirka howlaha guud guryeenta iyo gaadiidka somalilan oo ka hadlaya khatarta shilalka wadooyinka barnaamijkan waxaa inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan
fuaad marka ugu horeysa waxaa nooga warantaa bal n dhibaatooyinka ka taagan wadooyinka iyo baabuurta n xilligan waayahay een, falastiin bismillahi raxmaani raxiim waa ku mahadsantahay walaalayaal v o da een, waraysiga aad maanta madarata een, een, igu sharafteen Ya, een, waxa haddaan kaaga waramo xaaladda ee, een, gaadiidka waktigan xaadirka ah somalilan dad ahaan maanta wakti uu gaadiidku ka mashaakil iyo khasaare iyo khatar badan yahay somalilan ma jirto sababtoo ah sanad kasta marka la sameeyo een, allahuma salli calaa sayidina maxamed koobida shilalka baabuurta ama ay ciidanka boolisku ay xusayaan dhammaan wixii shilal somaliland ka dhacay waxa een, eh, boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ugu bata dhimasho iyo dhaawac iyo naafo intaba waa khasaaraha ay shilalka gaadiidka geystaan walaal marka maanta aafo ka weyn oo somaliland haysataa maba jirtaa ku odhan lahaa falastiini walaal n marka dhibaatooyinkaasi gaar ahaan dhinacee ka imanaya ma baabuurta ma wadooyinka mise darawalada Eh, wallahi walaal maanta gaar ahaan somaliland inta ay taariikh ahaan jirtay maalin ay ka wadooyin wanaagsan tahay een, run ahaan ma jiro oo wax la xaqiri kara maaha oo waa horumar maanta somaliland ay boqolkiiba siddeetan ku tallaafsatay balse boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxay ka imanayaan wada dirawal xumo oo ah een, wada dadkii bulshadeenii oo boqolkiiba siddeetan iyaga oo aan aqoon lahayn oo aan liisan haysan oo aan dugsi ka soo bixin oo aan wadarawalnimada meelna usoo marin iska fuulaya gaadiidkii oo ciidankii nabadgelyada wadooyinku aanay awoodi karayn inay lixdan kun oo baabuur marka laga tuuro ilaa labaatanba ka tuurba dhowr iyo afartanka soo haray haddii boqolkiiba lixdan ama shan iyo lixdan caasimada loo daayo waxaa soo baxaya ilaa dhowr iyo soddon kun oo baabuur dee laba boqol oo traaski ka ahi somaliland oo dhanna saddex boqolba aan gaadhin wax allo waxay ka qaban karaan baa iskeen marka waa waxay u badan tahay waa dirawal xumo iyo maamul xumo oo gaadiidkii iska fuulayo u baahan in shaqo culus laga qabto marka darawalada ma jiraan meelo ay ku soo bartaan baabuur wadista iyo n laysan ama ogolaanshiyo loo siiyo inay gaariga wataan walaal way jirtaa oo imaka maxaan ku idhahdaa somaliland ugu yaraan haddaan ku idhahdo ilaa afar shan dugsi oo wax lagu bartaa way ka furan yihiin walow aanan boqolkiiba siddeetan odhan karayn waa dugsiyo u wada qalma in ay dadka wax bari karaan balse haddana waktigan xaadirka ah waxa radio hargeysa aan wasaarad ahaan wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradayda howlaha guud ay ka kaashatay barnaamijka nabadgelyada wadooyinka ee ka baxa toddobaadkii laba jeer waktigan xaadirka ahna aan ku dadaalayno bal in aanu allahuma salli calaa sidina maxamed t v-ga bal si toos ah oo maqal iyo muuqaal barnaamijka caynka laga sii daayo oo noqotay sida keliya ee bulshadan baahday ee balaayo masiibadan ay ku habsatay ee ceebta intan leeg caadi u haysta bal in laga furfuro oo laga saaro oo sida kule wax lagu bari kara ay sidaa tahay balse dugsiyo way furan yihin laakiin maaha dugsiyo buuxin kara kaa boqolkiiba boqol kaalinta walaal looga baahan yahy maanta madaxtiga xaadirka ah khataraha shilalka oo kale ma waxay ku badan yihiin magaalooyinka mise banaanka magaalooyinka wallahi bana waktiyadii imika darye dhexdii ahayd boqolkiiba siddeetan waxay ku badnaayeen waa magaalooyinka dibaddooda oo wadadaa galbeedka uga baxda hargeysa iyo wadadaa berbere kasta ayaa ugu shilal badnaa laakiin maanta xilligan xaadirka ah intii wadadan halbowlaha hargeysa la sameeyey iyo weliba waktigan xaadirka ah ee labadii haad mid badan laga dhigay oo gaadiidkii ay fursad heleen magaalada gudaheedii inay xawaare sarreeya ay ku socon karaan marka laga soo bilaabo inta rakuub meesha la yidhaahdo ama sheekh bashiir iskuulkiisa ilaa iyo guuleed hotel ay ku tegi karaan xawaare sare waa intaa iyo magaalada gudaheedaba shilalkoodii waxay noqdeen imaka kuwa iyaguna aad isku soo koraya maxaa yeelay dee gaadiidkiiba xaddaaf noqday oo weliba kuwa yaree tukaanka la yidhaahdo ay caruur yaryar oo qaylal mas-uul ay saaran yihiin marka haddii la qabto qofka isagoo gaarigaasi wada aqoontiisana aanu lahayn ma jiraan sharciyo lagu qaado oo ay dadku ka baqaan ama ka fogeeya in ay qaladaadkaas oo kala galaan walaal wuu jiraa oo ilaa laga bilaabo labadii kun iyo saddexdii labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxa ilo- ansax inoo ah xeerkii wadooyinka oo road act traffic act la yidhaahdo oo xeer number lix iyo konton oo labadii kun iyo saddex iyo tobankii ku taariikhaysan oo hirgalay oo qodobadoodan wata balse weli sidii la doonayay uma wada dhaqan gelin maxaa yeelay dee cidda dhaqan gelin lahayd waa cudud aqoon iyo kalsooni iyo tayo iyo gaadiid iyo qaab wax walba wadato ciidan nabadgelyada wadooyinka ay ahaan lahayd kiina weli lama hayo sidaas ayuu barnaamij ayuu qaadaa sharcigaasi weli ku ragaadsan yahay laakiin wuu jiraa sharcigii Een, marka maxaa la sameeyaa haddii hadda qofka uu ama qof dhaawaco ama dilo shuruuc loogu talagalo oo lagu qaada ma jira way jiraan walaalo horta qof kasta oo horta shil gala hadduu yahay shil dhaawac iyo qof ama bini aadan saameeyey hadhig buu leeyahay oo bartaa uu joogo waa laga dejiyaa baabuurka haddii saldhig u leeyahay saldhiga taraasikada lagu xidhaa haddii kale xerada taraasikada lagu xidhaa taasiyoota laguma safaado oo way jirtaa hadhowna waxaa wada hadla oo wada xaajooda uun labadii dhinac ee ay dhibaatadu gaadhay weli heer caynisa lama hayo kii imaka labadii qof marka wahadlanayna sii daayana islaankiin wadana baabuurkii ka fuulayaa taas oo dhab ahaan wallahi u baahan arrin in olole qaran oo heer qaran arrintaasi madarteena laga galo Een, waa mahadsan tahay een, mudane markana waxaan siinayaa een, dhegeystaha qadka telefoonka ku jira walaal adoo magacaaga iyo meeshaa joogtid ku bilaabaysid maxaad weydiinaysaa la taliyaha wasiirka howlaha guud cabdi xasan waxaan joogaa magaalada hargeysa Een, wadooyinka waa tan la bedelay sharcigii dadweynihii shacbigii way ku dhaqmayaan gaadiidka dawladda ee g t ga sharcigu miyaanu qaban ee mas-uuliyiintu wataan wadooyinkii si khaldan bay u marayaan wadadii la mamnuuc bay marayaan way kula yaabayaan qofkii shacbiga ahaana kii sharciga uu qabanaya ayaga sharciga miyay ka weyn yihiin ayaan weydiinaya la taliyaha waan gartay waa wahmaad waa mahadsan yahay ninkaa odayga ahi fahmi baan umarayay Fahad, magaciisii ha.
Een, horta su-aasha su-aasha ayuu weydiiyey waa su-aal wanaagsan walaal cid sharciga ka sarreysaa ma jirto Een, oon ilaahay ahayn ilaahay baa weyn Een, balse waxaa jirta maanta waktigan xaadirka ah waxaaban anuu odhan lahaa Een, gaadiidka dawladdu malaha waa waktigay ugu socodkada yaraayeen amaba ugu dhaqdhaqaaqa yaraayeen somaliland gaar ahaan caasimada Een, waktiga waxaa jiray waa runtii oo ay waxan iyo wax kaba daranba aynan keli jireen balse imika aniga personally ee la tali ahaan ama khabiir ahaan waxaan odhan lahaa malaha waktigan gaadiidku dee way dhici kartaa cid aan khaldanayn ma jirto balse een, arrimaha caynkaas oo kale waa arrimo maadarka u baahan hadday jiraan in wax laga qabto waa lanaga qaban doonaa insha allahu biidni illahi kariim waa mahadsan tahay dad badan waxay ka cawadaan tayada baabuurta dalka la keeno oo la sheegay inay marka horeba aada u hooseyso ma jiraa qaab loo hubiyo in baabuurta imaanaysa aanay khatarna dadka ku ahayn een, hawada ama deegaankana aanay wasakhaynaynin oo aanay dhibaato u geysanayn
way jirtaa walaal falastiinay waa su-aaliyaal wanaagsan oo waa maalmahanba een, sida aad aan warbaahinta kala socoteen duru- muran badan iyo duruufo badan iyo xaalado badan ayaa maaragtay ilaa maantadaa saakada aan kula hadlayo arrimahaasi waa arrimo joogto ah oo dhab ahaan waktiga sharci cusub yimaado amaba wax een, sharci jiray la la isiraado maaragtay een, dhaqaajiya oo aan la dadaalo kulle cid bay yaro dhiraysaa oo ka hor imanaysaa oo dacaayad iyo wax samaynaysa balse waxa aan aan wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba een, in badan laga soo shaqaynayay sharciga m o t ga la yidhaahdo oo allahuma salli calaa sayidina maxamed si rasmi ah wiig labadii tob saddexdii toddobaad ee dhaafay dalka uga hirgalay gaar ahaan halka u horeysa ee gaadiidku inaga soo gelayo dekada berbere ahayd oo halkii ugu badnayd ahayd oo boqolkiiba sideetan ama shan iyo sagaa shan iyo sideetan gaadiidka dalkeena soo gala oo kasoo dego in dadkaa lagu kantaroolo oo lagu qabto oo wixii aan soconayn halkaa loogu sheego oo halkaa lagu habeeyo wixii een, fit ah ee nabadgelyadeeda la sugi karo ama laisku hadlayn karona sharciga halkaa laga soo siiyo Een, eh, insha allahu bismillahi karim wixii kalena sanadla ahaan sanad kasta een, baaritaan sanadla ah lagu sameeyo annual checkup waxa loo yaqaano oo halkan hargeysaha ay xarunteedii ka hirgashay ilaahay lakin aan rajeynayo sharcigaasi in wax weyn ka tari doona maaragtay kahortaga iyo yareynta dhibaatooyinka iyo aafooyinka mashaakilka shi- shilka gaadiidka insha allahu bismillahi karim
Een, waxaa jirta in baabuurta la keeno een, guud ahaan soomaaliya somalilan oo kale haddaan hadda tusaale gaara usoo qabsano in labada dhinacba laga wado Nacam.
bidixdii iyo midigtii wadooyinkiina aanay wada qaadi karin baabuurta qaabkaasi oo kale ah xaggee markaasi een, khatar intee leeg ay arrimahaasi ku keenaan xanaankii gaari wadista iyo ammaankii wadooyinka wallahi walaal waxa ay keenaan shilalka dalkeena ka dhaca boqolkiiba sideetan kuwa ugu dhimashada badan ama daawaca halista ah wata ee burburka iyo haraaga ee weliba dadka ay dhaci kartaba inay naafo ay gaarsiiyaan hadday dhimashadii ilaahay ka badbaadiyaa waa shilalka ka yimaada arrintaa aad sheegaysa isteegikaa guracan iyo sharcigaa haadka dalkeena oo aan iswaafaqsanayn taas oo muddo imaka sanad laba sano laga joogo aan mar ku dhiiranay oo wasaarad ahaan iyo xukuumadaan aan olala qaaday balse sidaa aan kuu sheegayo ay een, culays badan inaga hor yimid oo la yisiri bal haddana bal si yaroo kale oo cilmiyeysan u dhiga balse sharcigaasi sanadkan maanta hadduu two thousand ama labada kun iyo shan iyo tobankan hadduu ina wado wax ka badan uu ina wadi jiraa meelo jirada laba midun bay noqonaysaa walaalayaal ee falastiina in shin laga guuro haadkii kale loo guuro toban sanana haynagu qaadata e haddii ay baraalli ka noqdo oo haadkaa la maro sida caalamka iyo inaynu baabuurteena dhammaan iskaligonistori ka bedelno wax u dhexeeyaa ma jiro insha allah bismillahi karim sidoo kale waxaa la sheegaa in marka ay noqoto baabuurta b l k ama kuwa dadweynaha oo kale n mararka qaar dhibaatooyin lagala kulmo n sharciyada qaabka loo raacayo marka ay noqoto gaar ahaana dhinaca faylka oo dadka n rakaabka ahi ay dhacdo in dumar badan waxoogaa dib loo riixo qofba qofku ka xoog weyn yahay uu ku hormaro ma jirtaa shuruuc loogu talagalay n goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha way jiraan walaalo shuruucda waxaa u qaabilsan oo ka mas-uul ah oo sharcigu uu u hideeyey waa golayaasha deegaanka ama dowladaha hoose ee dalka gaar ahaan hargeysa haddaynu ka hadalna caasimada oo dee kulle dhibaatadaasi ay boqolkiiba siddeetan ama sagaashan ay u badan tahay ka jirto wada shaqayn baa naga dhaxaysa oo sharci bay sameeyeen sharciga aan ku sheegay istaamada iyo nidaamka loo raaco iyo gaadiidka dadweynaha qaada intaba hadday taxi tahay hadday basba tahay hadday booye tahay wax alla wixii bulshada u shaqeeya iyagaa ka wakiil ah allahuma salli calaa sayidina maxamed annaka waxa aanu check upkaas annual check upka inaanu sanad kasta ku khasabno gaadiidkaas inaanay dadweynaha halaagin ayaa annaka naga khusaysaa laakiin wada shaqayn fiican baan leenahay wayna dadaalayaan imaka wadooyinkiina waa kuwan hadeeyey istaamadana gacantay ku hayaan insha allahu iyo systemkaaba oo aan rajeynay ina iyaguna madartay wakti loogu hirgelisha insha allahu n waxaa kaloo jira mudane in ay yimaadaan mararka qaar tababar la-aan dhinacii xataa taraafikadii wadooyinkii baabuurtii kala hagaysa in aanay dadku mararka qaar leemanka hadda leexdoo kale inay dhici karto in qofku muddo dheer uu taagnaado si uu helo meel uu ka leexdo oo aanu fursadaasi helin marka mararka qaar ma dhici kartaa qaladaadku inay tahay nalalkii kala hagi lahaa leemanka leexanaya iyo kuwa toosaya oo aan shaqaynaynin ama aan jirin way jirtaayo waa runtaa walaal weliba inta waktigan xaadirka ah ee wadooyinka layla hadeeyey ee weliba gaar ahaan kuwa wadooyinka haybowlaha magaalada ayay culayskaasi batay oo gaadiidkii xawaaro sare ku socdaan oo aanay haadkii bixinayn oo ay askartii kaba baqatay oo wadooyinka uga yaaceen markaa dawladda hoose ayaa dhiibatay ilaahay madartaa ka jazaid siiye oo keentay dhammaan isgoysadii waaweynaaye caasimada ilaa lix toddoba iyo sideed waxay tahay ma kala huba laakiin in intaasoo isgoys laga taago lalkii leybka oo casri ah oo solar ku shaqaynaya oo aan kuwii hore lamid ahayn oo nasiyo ciidanka gaadiidkuna ay ku kala nafisaan oo dhawaan laba kilayaa jira haddii ay baraalli ka noqdo walaal dhinaca kale marka la fiiriyo isbiidka ama xawaaraha baabuurka ma jiraa in u go-an wadada magaalooyinka dhexdooda ah iyo kuwa barnaankaba oo lagula xisaabtamo haddii darawalkii uu dhaafo ha sharcigii aan ku sheegayay xeerka wadamarista somaliland xeer low number lix iyo kontonkii aan ku sheegayay lambarkiisu waa ee labadii kun iyo saddex iyo tobankii asaxa noqday dhaqan galay qodob ka mid ah ayaa sheegaya ama qeexaya in magaalooyinka gudahooda afartan kilomitr wax ka badan aan lagu socon karin soddon baabay noqotayba afartan kilo wax badan baagu noqday marka imaka la eegay habka ay gaadiidkii usoo bateen iyo bulshadii iyo si isku dhex iskugu milmeen gaadiidkii soddonka waa ka lagu taagay magaalooyinka meelaha qaarkood ad aragtay walaal oo ah soddonka wax ka badan inaan lagu socon in amendment lagu sameeyo afartanka soddon looga celiya imaka laga maarmaan ah oo qodobo yaroo ka harsanaa xeerka ayaanu wasaarad ahaan dib u raacinaynaa oo soddon baan marka soo koobi doonaa haddii ay barnaamij ka noqdo laakiin isagoo afartan ah ayuu ansaxsan yahay oo maanta inkasta lagu qaadi karaa haddii ilahay raalli ka noqdo waa mahadsan tahay markana waxaan siinayaa dhegeystayaasha fursadda adoo magacaaga ku bilaabaysa walaal maxaad weydiinaysaa la taliyaha wasiirka howlaha guud isla markaana ah qabiir dhinaca gaadiidka iyo wadooyinka ah bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mukhtaar jacamar maxamed oo jooga magaalada hargeysa la taliyaha wasiirka howlaha guud guryeenka iyo gaadiidka waxaan weydiin lahaa baryahan dambe waxaa soo baxaya cabashooyin ka imanaya gaadiidyada somaliland oo la sheegayo markaa inaad lacag dheeraada ay wasaaraddu ay markaa ay kusoo rogtay gaadiidyadii kala soo degatay dekeda baabuurta markaa iyadoo markaa ay u sababeynayaan in tayada gobolida la eegayo markaa somaliland hore waxay u lahayd hay-adda quality controlka la yihahdo ama dhowrista fayooyinka oo keliya aan ku koobnayn cuntooyinka laakiin gaadiidka laftigiisa uu kamid yahay markaa maxaa keenay baa la taliya aada umalaynaysaan in qarashaadka noocan oo kale la weydiiyo gaadiidka iyadoo hay-adaasi ay wadanka ay u xilsaarantahay inay howlaha noocan oo kale ay qabato mahadsantaha wa waan maqlayaa falastiin waa su-aal aada u wanaagsan walaal waxaa jirta quality controlku waxay malaha u xil saaran tahay wixii intaa ka baxsan ee aan gaadiidka ahayn balse waxaan sharcigan baaritaanka tayada gaadiidka baabuurta oo afka qaraar lagu yidhaahdo m o t oo wax soo jireen qarniyo ilaa qarni ahaa ma- magaceedaaba ah m o t waa ministry of transport test waxa la yidhaahdo Eh, waana gaadiid waxaan maadaragtay laga shaqaynayaa waa wax eh, rag professional ah oo aqoontii leh oo khibradii leh oo qalabkii haysta ayaa ka shaqaynaya balse eh, quality controlku malaha wixii waxaa ka baxsan ayaa ay awoodoodu tahay laakiin tani waa wax muddo imanka saddex sano ah laga soo shaqaynayay oo shuruucdeedii lasoo dhigay oo xeerkan eh, eh, wadooyinku uu eh, ee ansaxa ahi uu maadaragtay qodobo kamidii uu qeexayo oo hataa cashuurahan ama tacriifadahan qaybtii ugu badayd way ansaxsan tahay oo labadii kun iyo labayo tobankii ayaa tacriifadihii lagu ansixiyey miisaaniyadii labadii kun iyo labayo tobankii ee qaranka insha allahu En, waa mahadsan tahay maadaama sida aad sheegtay en, khataraha m- baabuurta iyo shilalkooda ka dhashay iyo marista wadooyinkaba ay yihiin kuwo en, aad u sarreeya maxaa tala ah oo darawallada shacabka iyo dadka baabuurta ka ganacsadaba aad u jeedin lahayd waa waa arrin wanaagsan waxa aan tala ahaan usoo jeedin lahaa maanta shilalka ama masiibada gaadiidku waxay noqotay arrin universal ama caalami ah afka soomaaliga oo caalamka intaa leeg ayaa si siman uga wada cabaadaya oo iyaga oo maadaragtay u huray hanti maal muruq maskax oo wadooyinkii wadooyinkooda aada indhadarandarayso ayaa haddana maanta adduunka intaa leeg ama qaarada caalamkaasoo dhan waxa uu la legdamaya ama uu la liitaa shilalka gaadiidka oo maanta laga dhigay arrin xataa tobankii sanaba mar malaa'iin dollar oo siman oo si wadajir ah caalamku uu uxusayo oo wuxuu noqdayba maadaragtay xataa shuruucdii nabadgelyada wadooyinkaa noqotay oo buugaag waxaa lasoo saarayba kal hore labadi labadii kun iyo afar iyo tobankii maxaa ku dhahdaa road security book oo international ah marka walaal inagana maxaad ka malaynaysaa inaga oo aqoon darro oo gaadiidkii inagu batay oo wadooyinkii inagu yaryihiin oo shuruucdii jirin oo ciidankii bila waxa inaynu dadaal dheeraada samayno oo dadku ay isxilqaamaan oo kabaabuurka fuushan uu ogaado waxaan inay bir tahay oo ay ma- maqaadiir ordaysa ay tahay oo isaga naftiisa ay cidda u horeysa ay halaagaysaa isaga ay tahay in allahuma salli calaa sayidina maxamed caqliga la shaqaysiiyo in ololo qaran la sameeyo in guddi qaran oo heer qaran kun guddi baa la sameeyay guddi qaran oo arrimahan dhabarka u dhigaysa sida caalamka oo la shir tagta oo maxaa ku dhahdaa wax kale aan ka shaqayn ayaa laga maarmaan ay tahay waxaan haddaynu saa kusii daawanno waxay noqon doontaa aafo qaran dadkana waxaan leeya walaal waxani waa wax biniaadam waa wax dubar ka taray qofka ee maxaa ku dhahdaa caqliga shaqaysiiya oo haddaad ka maarmi weydeen bal caqliga shaqaysiyo si kuman maadarta u socdo oo ixtiraam mudan ama iskuulada u galo wax soo barto
codkii ugu dambeeyaed maqlayseen wuxuu ahaa fu-aad axmed xuseen la taliyaha wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka somalilan oo ka hadlayay khatarta shilalka waddooyinka waxaanuu marti u ahaa falastiin axmed yimaan oo barnaamijka daadihinaysay haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
magacaygu waa cabdinaasir maxamed sheekh nuur dhabaantii wadanka bakistan ayaan waxbarasho u aaday muddo sideed sana kumana wadanka dib ayaan ugu soo laabtay sanadkii labada kun iyo afar tobankii dhammaadkiisi bishii december dhamaantii magaalada muqdisho isbedel weyn ayaa jiro oo dhanka horumar dhanka sida dhismaha ganacsiga horumar badan ku dulanaysaa dhabaantii markaa magaalada muqdisho aad dhex maraysid waxaa maskaxdayda aada uga guuxaya oo maskaxdayda aada uga ugu weyn meelihii inta badan ay dhalinyartu ay isku ballansanayeen oo ay shaaha ku wada cabi jireen oo ay ku wada sheekaysan jireen oo shaqooyinka laga baxo dhalinyartu ay isku waraysan jireen ayaa hadda ayaamaha dambe fariisigooda aada looga baqaya abcaantii cabsi jirta awgeed kadib markii uun dhowr hotel weerar lagu qaaday marka arrintaas ayaa aada iyo aad hadda maskaxda dadka ama ku nool aada uga buux
waa cabdinaasir caafi warsame deef waxaan joogaa degmada caabudwaad waxaan ka mid ahay bulshada rayidka ah waxaa maskaxdayda ka guuxahaya in shirka qaybta maamul usamaynta gobolada dhexe uu ka dhaco degmada dhuusamareed waxaa ka guuxaya in soomaaliya oo midnimadeedu raaslowyacaddo iyo raasgambooni midnimadeedu gaarto laguna gaari doono maamul usamaynta gobolada oo bulshada meeshaas ku nooli ay hoos ka soo dhisato oo ilaa ay ku keento dowladda federaalka ah intaasaa ka guuxaya waxaan salaamahayaa laanta v o e da waa mahadsantahay walaal
haddii aan intaasi ku dayno maxaa maskaxdeed ka guuxayay waxaa dhegeystayaashu ay maanka ku hayaan haatanna mar kale dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii naruuro iyo man- iyo fanaanka maxamed ciro
kastoo naaruuroy aad kuugu nugulahay inkastoo naaruuroy aad kuugu nugulahay haddii aad nitaaqiyo nudub igu abuurto naxariista goyso aad iska inacsiisanaa waxaan kaa kaala noqon karo wiyaa naftayduye wiyaa naftayduye inkastoo naaruuroy aad kuugu nugulahay inkastoo naaruuroy aad kuugu nugulahay haddii aad nitaaqiyo nudub igu abuurto naxariista goyso aad iska inacsiisanaa waxaan kaa kaala noqon karo wiyaa naftayduye wiyaa naftayduye nabdiga nabdigaan ku siiyey kunago qalbiga ilaali ka ilaali ilaali ka ilaali nabarada hooy ka ilaali nabarada ee. nabdiga nabdigaan ku siiyey kunago qalbiga ilaali ka ilaali ilaali ka ilaali nabarada hunooy ka ilaali nabarada ee.
heestaasi naruuro iyo fanaanka maxamed cirir waxay u dambeeyeen eh, barnaamijkii waa go'aan kaaga ee dhallinyarada ah caawa inta haddii la idhahdo toddobaadkan ba- dambe xilligan oo kale aynu kulmi doonno ka horse berri aroor lixda iyo barhka subaxii waa anigoo maxamed cabdi saare cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo cawaysin wanaagsan sidaad iigu nabantaa farxad iyo naruuriyo nashad igu idisho nuurkii indhahayo naliftiimayaa la'antaa maniya sami mana lado lada nimcada oo nasriilaa jiraate nasriilaa jiraate sidaad iigu nabantaa farxad iyo naruuriyo sidaad iigu nabantaa farxad iyo naruuriyo nashad igu idisho nuurkii indhahayo naliftiimayaa la'aantaa maniya sami
This program has come to you from the Voice of America, Washington.